inta la og yahay shan iyo toban qof ayaa ku dhimatay shilkaasi gaariye ka dhacay deegaanka maatuu halka tira kaloo koru dhaafaysa ilaa labaatanna loola caray isbitaalka guud ee degmada maatuu oo ilaa iyo haatan lagu dabiibayo ka taliyaha ciidanka booliiska deegaanka yaata injiroge karanja ayaa sheegay baskan inuu kasoo kici tagay magaalada mandera kuna sii socday xarunta dalkani kenya looga aramiya nairobi foodana isdareena gaari rikaab oo halkaasi marayay mister karanja ayaa waxa uu sheegay in haatan ay ku howlan yihiin badbaadinta iyo geynta dhaawacyada shil kala saarida wejiyada dadkii meydka ahaa ee halkaasi yaale oo ilaa iyo haatan gurmadkeeda uu ka soconaya qaybo badan oo ka tirsan dalkani kenya axmed cabdi maxamed oo ka tirsan darawaliinta gawaarida waaweyn dalkani kenya ku dhex wado inta badanna kasoo shaqeeyay gobolkani waqooyiga bari dalka kenya wadi jirayna basaska inta badan ka shaqaysa mandera iyo nairobi v o e da oga waramay xaalada wadadaasi isku xirta nairobi ilaa mandero ilaa iyo haatan shilkaasi uu ka dhacay uu yahay mid naxdin fara badan soomaalida gobolkani geliyey
wadada aad baan oo dhib qabnaa wadadan waana wadada hoogageeda meeshaas iyto khaas ahaan meeshaas iyada marka jidka iyo bangal lasoo dhaafo ilaa iyo diika laga soo gelaayo hogageedaan iska badan waana jidkeeda ma fiicno wadada waa wada dheer waana hogag iyo wax waa kadex ka dhexba ii qabtaa oo wayna dhib badan tahay light fiicanna ma qabto wayna dheerta waa wada dheer waay wadada axmed ayaa waxa uu aaminsan yahay in gawaarida darawaliinta qudigoodu wada ay yihiin xiliyada qaarna ay ku kor hurdoodaan isteerinka waa wada xumo oo darawel xumona way ku jirtaa sababto wadada maxaa u badan gaariyaha maxaalaha alaabta weyn qaadaan oooo daraweliintana long distance meel lel kasoo meel dheer kasoo kacaan wadadoo yar oo meel ma banaa maxalaha ma ballaarsano mida kale maxaa waaye aan dhahno darewelka baska man markuu kasoo tago mandere hal darewel baa soo qaadaa halka darewel baa ilaa iyo nairobi keena ruuxina waa bini aadan keligii waaye halk una daali intii hordo qabanaysa meesha laisma weydinayo shilkan ayaa waxa uu imaanaya iyadoo kenyaanka uu baruur diiqayaan lix qof oo sidan oo kale shil gaari ugu dhimatay waddada weyn ee isku xirta mombasa iyo nairobi ilaa iyo haatan dowladdu maysan soo saarin guud ahaan tirada dhaawacyada shilkaasi shirkadda basaska ee madiina ku dhaawacantay balse maamulka shirkadda madiina baskaasi laheyd ayaa v o e da u xaqiijiyey in shan iyo toban qof ay ahaayeen dadka ku dhintay shan iyo tobankaasi mid kamidan uu ahaa ilmo yaroo sakiira ilaa iyo haatan ay ku howlan yihiin kala saarida iyo aqoonsiga wejiyada kaasi ku dhintay ama ku dhaawacmay shilkaasi gaariye ka dhacay deegaanka maatuu darawaliinta iyo shirkadaha waaweyn ee gawaarida habeenkii wada ayaa u hogaansamila sharciyo kala duwan oo xakameynaya in habeenkii ay socdaan gawaarida noocaas oo kale ah culayska ugu faraha badanna waxay saaraan maxkamadaha iyadoo dowladdu horaan ay shaaca ka qaaday in habeenkii aan la safri karin oo gawaarida noocaas oo kalean aysan ahayn kuwa loo ogol yahay dad rikaab inay ka qaadaan magaalo magaalo kala geeyaan balse maxkamadaha ayay ku carareen shirkadaha gawaaridaasi iska leh taasoo khafiifisay go'aamada dowladdu ay ku soo rogtay maxamed faarax shire v o a garisa